أيها الإخوة والأخوات waxaa farxado ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kulankii xajka ee sanadka kun afar boqol soddoniyo lix fadlan kusoo dhowaada fadhigii shanaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat doctor sheikh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
بسم الله الحمد لله والصلاaة والسلاaم عlى رasuuلi الlah أmا bعd kelmadeydu waxay noqon doontaa haddii alla yidhaahdo wacdi allaha nagu hanuuniyo inaan wax fiican ku hadalno aana nagu anfaco qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacii saxaabada iyo a'imaduba waxay tusinayaan in dunuubta ay u qaybsanto labo dunuub waaweyn oo kabaa'ir la yidhaahdo iyo mid sakaa'ir la yidhaahdo alla wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima haddii aad ka fogaataan waxyaabaha laydinka reebaayo kuwooda waaweyn dembiyadiinna kale waan asturnaaba alla u leeyahay mudkhal kariimana waan idin gelinaa rasuulkuna wuxuu yidhi sal ll slam ijtanibuu sabca almuubiqaat waxaad ka dheeraataan toddobada wax halaagta xadiidkaas waa xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen marka dunuubta inay kala sarrayso ay kala weyn tahay yaa xadiidkaas uu sheegayaa kabaa'irtana culammadu warar badan bay ka sheegeenoo waa dembigii lagu khatimay naar ama caro alle ama lacnad ama cadaab yaa ibnu cabbaas laga wariyey sida ibnu jariir uu werinayo daxaak wuxuu leeyahay waa wix alle uu ku goodiyey oo macnaha xad adduunye ay ka jiro ama cadaab aakhiro uu ka jiro cadad gaarana kuma koobna kabaa'irtu sida ibnu cabbaas laga sheegay toddoba boqol iyay uga dhow yihiin buu yidhi toddobada laakiin haddii qofku uu allaah dembi dhaaf weydiisto wuxuu rajo weynka qabaa in loo dhaafo dembigii oo kabiira marka ma jirto maca istikfaar bay yidhaahdeen oo ibnu cabbaas laftiis laga wariyey walaa sagiirata maca israar laakiin sagiirada haddii israar uu ka dhaco kabiiray maarata isu bedeleysaa waxaan garanaynaa marka jirooyinka caadiga ee dadka ku dhaca oo xagga jirka bani aadamka ku dhacaa qadar alla bay ku dhaceen wax walbana sabab bay leeyihiin waxaanan garanaynaa in dhulkan ay ka buuxaan wixii jirada keeni lahaa oo jaraasiim iyo mikrobaat iyo ay ka buuxaan qofku marka markuu xanuunsado muxuu sameeyaa waxaan garanaynaa sida khaalibkaa dadku intay sabraan oo iska fadhiistaan oo yidhaahdaan bal markaan reestaan fiirin doonaa ma jirtee dhakhtar baa la raadiyaa hadduus xataa qofku dhakhtar maaragtay aadin waa dawo inuu isticmaalu maaragta ku dadaalaa wuu leeyahy qandhadii baan iska jebinayaa antibiotic baan qaadanayaa iyo howlaha noocaas oo kalea meel ma fadhiistaan dadku dunuubta iyaduna qadar allay ku dhacdaa dhulkanna hadda asbaabtii dembiga qofku geli laha waa ka buuxaan oo shaytaan maanta dhan maaragtay ka shaqeeya inuu ku lumiyaa meeshii jooga nafti bani aadamkuna waa xumida waa farid badan tahay amaara bisuu baa la yidhaahdaa hawo dad jidka dadkii jidka alle ka dhuminaysaana waa jir waa jirtaa dadaal yaraysan maayaan intaasu intaasuba laakiin haddana iyadoo ay maaragtay qadar alle ku dhacayso yaa qofkii waxaa loo baahan yahay inuu ku dadaalo si uu dafcilinaa jirada caadigaaba si uu isaga difaacayo oo uu dhakhtar u raadsanaayo inuu maaragtay dembiyadana sidoo kale uu ku dadaalo si uu isaga dhaqi lahaa oo towba uu maaragtay ugu xijin lahaa dembigii hadduu maarata gaar ahaan markuu kabiirada u yahay istikfaartan uu badin lahaa marka waxaan waa wax lay qoray oo waxba kaban qaban karo inuu yidhaahdo maa qofku sakaa'irtana ahlucilmigu waxay ku sheegeen sida xadiidku uu ishaarayay in allaha kataba cala bni aadama xadahu min azina adraka dalika laa maxaala yuu leeyahy rasulka sal slm fazina alcayni annadar wa zina alisaani الnudqu wالnafsu tamanaa watashtahi wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibuhu macnaha bani aadamka waxaa lagu qoray nasiibkiisii xagga zinada ah waana maaragtay uu ku dhacayaa waa lama huraan inuu ku dhaco marka ishu fiiro yaa zina u ah carabkuna zinadii wax ku saabsan buu ku hadlaa naftuna way jeclaataa farjiguna waa uu rumeeyaa ama waa uu beeniyaa xadiidka bukhaari baa wariyey laakiin wixii maadaama laisu qoray aan faraha ka qaadno miyaan leenahay mase intaan la dagaalami karno ama aan iska celin karno yaan iska celinaynaa waxaan shaki ku jirin sida waajibka inay tahay in qofku maaragtay masaa'ibtaas intuu la dagaalami karo uu la dagaalamo inay lama horaan tahay sida marka jiradu ay cilaaj u leedahay yaa dembiguna uu cilaaj uu leeyahay oo jirada haddii faraha laga qaado dawa la-aan way sii maaragtay badataa oo qofka halaag bay u keentaa dembiguna waa sidoo kale haddii la iska daayo dawa la-aan isaguna ruuxdii buu baabi'iya ila bani aadamku wuxuu ka kooban yahay badan iyo ruux ruuxda halaageedaana daran sababta ruuxda halaageedu waa mid maaragtay aakhiro calaaqala leh oo qofku wixii ku ciqaab mudanayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam kullu bani aadama khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun xadiidkaas imaam axmed iyo tirmidi baa wariyey waana xadiid saxiixa sheekh albani tasxiixiye macnaha qofka dadka bani aadamka sidoodaba waa gef geflowyaal waay oo waa gef badan yihiin laakiin kuwa gefka badanle waxaa ugu wanaagsan kuwa soo noqda oo alla u soo noqdo tooba keena ibnu cabbaas isagana waxaa laga wariyay xadiis marfuuca oo uu leeyahay rasuulka sala alla ly slam maa min cabdin mu'minin ilaa walahu damb addoon maaragtay mu'mina ma jiro ilaa hadduu jiraba dembi buu leeyahay oo maaragtay uu ku noqnoqdo yactaadu lfaynata bacda lfayna ama asagu dembigaa soo noqonaya ama dembi uu muqiim ku yaho o aanu dhaafayn ilaa uu maaragtay adduunyadii ka tago ina almu'mina khuliqa mufatanan tawaaba nasiyaa idaa dukira dakar yani qofkan muuminka sideedaba waxaa la abuuray soo mufatan ah oo la imtixaano soo noqosho badan oo soo noqda hadduusa soo noqon marka mu'minnimadii meesha ma jirto iimaankii waajibkaha waa ka teg marka markuu toobadkeen badan yahay macsiba ha ku dhacee markaas marka waa waa mu'min waana halmaan badan yahay haddii la xusuusiyana wuu xusuusta xadiiska tabaraani baa wariyey sheekh albanina saxiix aljaamic yuu ku tasxiixiyey marka qofku hadduu dembi ku dhaco ama ha yaraado ama ha weynaadee inuu isdhiibo ma aha annaga dhaqankeenna soomaalida waxaan ku arki jirnay inay ku leeyihiin dhinac baan u batay dembibuu gelayaa xoogaa kabaa'ir buu maarata ku dhacayaa wuxuu isu maleeyaa inaanu tooba keeni karin marka wuxuu ley meelaan ka soo noqdo maba joogaba taasina waa khalad bani aadamka maaragtay dembigan maaragtay waa loo qoray waxaana waajib qofki ku ah toobad iyo inuu maarata allah u noqdo wa tuubuu ila allahi jamiica ayaa alla u leeyahay dhammaantiin allah u soo noqda marka daacaadkiina in laga taga maha waa in daacaadku qof ku dadaalo yani macaasida laga toobad keeno laakiin haddiiba uu qofku u jeedaba xataa inuu macaasida ku jiro macnaheedu maaha inuu yihahdo marba haddaan macaasida ku jiro maxaan taacaad ka samaynaya war taacaadku macaasida bay khafiifiyaan oo maaragtay in dembi fara badan baa lagu masaxaa taacaadka aad samaynaysid maaha in la joojiye maaha gaar ahaan taacaadka waaweyn oo waajibaadka sida salaadii maaragtay iyo soonkii iyo xajkii iyo wixii la halmaala ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan waajibaadka oo la sameeyo iyo oo masalan qofkiina macaasida maaragtay ku dhacaayo iyo qof macaasidan iska ilaalinayaa leh oo aan waajibaadka samaynaynin waxay leeyihiin oo maala may macaasidiba sameeya laakiin maaragtay waajibaadkii aan aan ku dadaalin waxay leeyihiin waxaa dembi badan marka waajibaadka laga tago annaguna cagsi baanu haysanaa waxaa dhici karta cibaarada inaan khalday laakiin waxaa diinta ku horeeya oo ku xoog badan waajibaadkii oo lala yimaado oo ka muhiimsan macaasidoo laga tago yani macasid in laga tago waa muhim laakiin haddii la isbarbar dhigo salaadii oo lala yimaado iyo soonkii iyo zakadii iyo qofka ku dadaalay waa uu ka iimaan badan yahay waa uu ka wanaagsan yahay diintiina waa uu maarata uga dhow yahay iimaanka waa uga dhow yahay qofka maaragtay sida kale u arka oo ay dhici karto inuu waajibaadkiina taqsiir uu ku sameeyo zinadii iyana iska ilaaliya marka hadda qofkii dadku hadda waxay aad u dareensan yihiin masalan qofku hadduu taariku salaad iska yahay wax weyn looma arko laakiin hadduu zino ku dhaco waxaa loo haystaa inuu halaagsamay ama uu khamro cabo waxaana ka daran taariku salaadka waxaa ka daran taariku salaadka masaladaas marka waa maraatibta maaragtay camalka waxa la samaynayo waajibaadka la isku waajibiyey way ka weyn yihiin oo diinkana waa maaragtay uu ka qadaran og yahay ka tegidda macaasida laga tegaayo inkastoo aanay macaasidu sahlanayn haddana waxaa ka horeeya in maaragtay lala yimaado arkaanta islaamka waa ka idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum sheikhu xadiidkaas waa xasuusiyey haddaan amar idin faruu leeyahy rasuulka sal ly slam waxaad ka awoodaan kala imaada macnaha hadda waxaad awoodin maba ku saarnaba oo macduuraad tahay maogta awaamirtuna dee tiraday ka badatay marka waxaad ka awooddaad samaynaysaa laakiin haddii wax lagaa reebo ka joog baa uu leeyahy rasuulka sala alla alay slam ilaa yani kulfo badan kuma jirto in laga joogo macsida marka shaytaanka in loosu dhiibo maaha haddii macsi maaragtay lagu dhaco ama dunuub la sameeyo qofku inuu inuu quusto maaha ina aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu fa idaa hum mubsiruun dadka mutaqiinta ah haddii maaragtay mid wareego shaydaanka kamida uu taabto oo uu maaragtay dembiyo wax noocaas o kale sabab u noqda inay ku dhacaan kuwa wax xasuustay noqdaan marka kuwa wax ujeeday noqdaan marka qofku marka uu simbirraxdo waxaa la rabaa inuu ciqaabka alle uu xasuusto iyo markale toobad keena tobaabka la helaayo marka waa inuu toobad keenaa uu soo noqdaa waxaa dhici karta marka inuu sidii horeba uu ka caafimaad badnaado annagu aan garanayna hadda masalan qofkii cadow qabsado oo kale oo jidkaas cadow uu ku qabsado dhaqso isuma dhiibo intuba uu dagaalami karo uu dagaalamaa siduu uga fakan lahaa dee shaytaankan markuu legday maxaad isu dhiibaysaa maa inaa isu dhiibta maaha iyo naftan amaarada bisuu ah qudaama ibn cabdillaah markii uu khamrada cabay isagoo muta'awil ah waa maaragtay la jaldiyey marka wuxuu ku dhowaaday inuu ya'si ku dhaco yani quusi wax noocaasoo kalea qalbigiisa maaragtay soo galay cumar baa marka u soo qoray aayadahan suurat haafir ugu horeeya xaamim tanziilu lkitaabi min allahi alcaziiz alcaliim غاafir الdنb وqاaبل التوb شhdيد العقاab di طwl laa إلaha ilا huwa ilayhi الmaصيr cumar wuxuu yidhi anugu garan maayo yiri labadaada dembi midkooda weyn marka hore khamrada aad xalaashatay iyo quusashada aad ka quusatay naxariista alle sababta quusta naxariista alle laga quustaay lafteedu waa nooc kufriga ka mid a sida alla uu sheegay marka qofkii caasigaa waxaa loo baahan yahay inuusan u arag in baabkii alle uu ka xirmay baabka alle waa uu furan yahay nin baa rasuulka sal ly slam uu yimid oo wuxuu yidhi rasuulka allow naag baan waxaan ka helay meel beera wax walbaan sameeyey buu leeyahay aan samayn kari lahaa laakiinse dembigu weynaa kuma dhicinoo jimaac ma samaynin waan dhunkaday waan isku dhajiyey wax noocaas oo kalea marka waxaa doonta ugu samee wuxuu u haystaa in xad iyo wax noocaasoo kalea lagu leeyahay rasuulka sal ly slam waxba kumamanaa kuma aanu celinin war kuma aanu celinin ninka waa iska tegey cumar baa wuxuu yidhi ninkan alla waa asturay muxuu isu asturi waayey markaasaa rasuulka sal alla alay slam ishiisa ninkii sii raaciyo wuxuu yidhi war ninka soo celiya waa la soo celiyey markaasuu wuxuu ku akhriyey aayaddii maaragtay suuratu huud ku jirtay waaqim asalaata طarafay الnahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaat yudhibna asayi'aat dalika dikraa lidaakiriin manaa xasanaadka qofku uu samaynaayo sayi-aadkii uu sameeyey baabi'inayaan marka dunuub yar yar bay ahayd taasu marka salaadda la dukanaayo iyo weysada la weysaysanaayo iyo waxaasaaba lagu dhaafaa mucaad baa wuxuu yidhi rasuulka allow faa'iidadan iyo khayrkan aad noo sheegtay ma ninkan keliyaa leh mase waa naga wada dhexaysaa markaasuu wuxuu yidhi bal linnaasi kaafa dadkao dhan baa leh xadiidka muslim baa wariyey abu bakr isagana waxaa laga weri inuu rasuulka sal ly slam ka maqlay ma min cabdin yudnibu danban fayatawada'u fayuxsinu aطuhuur uma yaquumu fayusallii rakcatayn uma yastakfiru allah min dalika adanb ila gafara allahu lahu imaam axmed baa wariyey waana xadiid saxiixa sida labaani u tasxiixiyey yani qofku markuu dembi ku dhaco oo u weesaysto oo uu si fiican u weesaysto kadibna uu laba ragca dukado allana dembi dhaaf uu weydiisto dembigii uu markaas sameeyey uu dembi dhaaf ka weydiisto waa loo dhaafaa buu leeyahay rasuulka sal lla ly slam marka faraa'idii waa in lagu dadaalaa weysadu marka waxay kamid tahay waxyaabaha dembiga lagu dhaafo masaajidka la aadayo waxyaabaha dembiga lagu dhaafo maratay ka mid yahay salaad la sugo inta sa- maaragta salaad dukata aad mid kala sugto waxay ka mid taha waxyaabaha dembiga lagu dhaafo wa xadiidku uu muslim uu weriyo rasuulku uu yiri sal l slam fadaalikum aribaat fadaalikum aribaat fadaalikum aribaat kabaa'irta marka toobadkeen bay u baahan tahay oo iyada waxaa lagu dhaafaa ama maaragta toobadkeen ama se xasanaad waaweyn qofku inuu la yimaado sida jihaadka iyo wax lamid a ahlu sunnuhu waxay qabaan qofka dembiga weyn ku dhaca inuu mashiicada alle ku hoos jiro oo haddii alla uu doonana uu cadaabo hadduu alla uu doonana uu dembigiisa u dhaafo alla wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo oo shirkiga asaga lama cafiyo toobadkeen rasmi uu baahan yaho kasoo noqosh uu baahan yahay asagu waa qofku waa inuu soo galaa islaamkii markaa laakiin wixii shirkiga ka sokeeya qofkuu doonu alla u dhaafaa marka kabaa'irti baa laga wadaa aayadda suuratu nisaan oo annaga hadaad soo akrino in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhuuna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima kabaa'irtu marka waa sidii maaragtay naf bani aadam oo si gardaraa lagu dilo haween maaragtay muxsanad ah oo zina lagu gemo dadkana hadda aad bay arrintaas ugu sahlan tahay khamradii oo la cabo ribadii oo la cuno zinadii oo la sameeyo haweenkan maaragtay isqaawiya dunuubta waaweyn bay ka mid yihiin khiyaanada labadii ku dhashay ood caasi ku noqoto xuquuqul waalidiinka wax la yidhaahdo waa kabaa'irta dunuubta dunuubta teeda yaryarna ayaan la fududaysanin oo rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi iyaakum muxaqaraati dunuub waxaan idinkaga digayaa buu yidhi dunuubta teeda la fududaysto oo dadka la yar indhahooda ku yar فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم rasuulku wuxuu yihi sal اله عليه وسلم iska ilaaliyo ka digtoonaada dunuubta mida la xaqiro la fududaysto maxaa yeelay dunuubtaas la fudfudaysanayo mithaalkeedu wuxuu yahay waxaa tusaale u ah sida qoro meel tog ah yani dhexda ka degay oo mid uu qoray keenay mid kalena qora keenay ilaa ay dab maaragtay shiteen ay muufadoodii ku karsadeen ku dubteen wa ina muxaqaraati dunuubi mataa yu'khad biha saaxibuhaa tuhlikhu dunuubta midda la fududaysanaayo oo dadka indhahooda ku yar marka qofka loo qabto waa ay halaagtaa buu leeyahy rasulka sal l slam xadiidka imaam axmed baa wariyey sahl ibn sacd baa laga wariyey sheekh albanina waa saxiix buu yiri saxiix aljaamica alla wuxuu yihi waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim wman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa ma facaluu wahum yaclamuun kuwa maaragtay dadkii mu'miniinta ahaa oo mutaqiinta ahaa ayaa la ammaanayey waa kuwa marka ay faaxisho ku dhacaan ama dembi xun ay ku dhacaan ama naftooda ay dulmiyaan alla xasuusta oo alla ka baqa oo dembi dhaaf weydiista dembiga ay galeen allow noo dhaaf maaragtay dhahaaya waman yakfiru dunuuba ila allah qofaan alla ahayn oo dembi dhaafa miyaa jira maya allahum baa dembiga dhaafa walam yusiruu calaa maa facaluu aan kusii madax taagnaanin oo aan maaragtay kusii soconnin dembiga ay hore u sameeyeen iyagoo wax og israarku marka waa khatar badan yahay dembiga waa in laga joogsadaa lagana shallaayaa qofkuna wuu go-aansadaa inaanu mar kale u noqonin kuwa marka noocaas oo kale ah oo dembi dhaafka alla weydiista alla wuxuu leeyahay ulaa'ika jazaa'uhum makfiratu min rabbihim wa jannaatun tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wa nicma ajru lcaamiliin kuwaas abaalmarintoodu waa in dembigoodii la dhaafo iyo inay galaan jannooyin ay maaragtay sara saraha jannooyinkaas hoostooda ay soconaayaan iyo geedaha maaragtay jannada hoostooda webiyaal ay soconaayaan iyagoo ku waaraaya oo saas maaragtay la qadaraayo oo ay ku waari doonaan dadka marka camalka wanaagsan sameeya ajirkooduna aad buu u qiimo badan yahay marka qofku yaanu fiirinin dembiga yaraantiisa yaanu fiirinin ee ha fiiriyo allihii uu caasinaayey weynidiisa ha fiiriyo dembiga yar waxaa dhici karta inuu la xiriirsado ama uu dhinac galo xishood darro iyo maarata aabayeel la-aan iyo fududaydsi la fududaysanaayo oo markaa uu gaaro sida kabaa'irta oo kale anas ibn maalik wuxuu leeyahay inakum latacmaluuna acmaalan hiya fii acyunikum adaqu min ashacr camal waxaad samaynaysaan indhihiina kaba yarba tinta tinta moogta aad looma arko haddii kaa fogta tinta waxaa dhici karta inaad aragba kunaa nacuduha calaa cahdi rasuuli llahi sal alla ly slam min almuubiqaat aan waqtigii rasulka sal l slm ku tirin jirno agteenna agteenna annaga ka ahayd kuwa wax halaaga bukhaari baa wariya xadiidkaas abu saciid ka wariyey saxaabada marka darajadoodaa sarraysay wixii marka annaga nala yaraa iyaga wa- way la weyn yihiin marka qofku waa inuu dembiga iska ilaaliyo intuu iska difaaci karo uu iska difaaco daacadkii waajibkaana uu la yimaado salaadkii waajibka ahayd soonkii xajkii si maaragtay sakaa'irtii dunuubta yaryareed looga dhaqo toobadiina waa inuu ka too- wa- wa- kabaa'irtiina waa inuu ka toobad keenaa sidoo kale waa inuu sunnooyinkii uu ku dadaalo iyo xasanaadkiina waa inuu badiyaa ile iyaguna dembiga maarata waa lagu tiraay qofku waa inuu allah weyneeyaa oo macaasida aanu fududaysanin haba yaraatee annaguna dadka ahlu macaasida inaan xaqirna ma ah waa qof walaalka ah oo simbirrexday sida aad maaragtay kor ugu soo qaadi lahayd ku dadaal ilaa khawaarijta yaa ahlu kabaa'irka gaalo ku xukuma iyagu mogta ahlu sunnuu saas maaha ninkii dembiga weyn sameeyey waa loo baqaa halaag iyo cadaab waa looga baqaa laakiin ma aha sida khawaarijtoo kale waa gaal ma lihin ama naartu ku waaraaya ma lihin annagu marka intii loo naseexayn karo maarata qofka walaalkaa oo simbirraxda in loo si- naseexeeyo yaa loo baahan yahay sideedana qofka xataa mutiica ah ama la leeyahay waa qof multasima oo diinta ku toosan ma aha inuu naftiisa raalli ka noqdo naftaada inay ku cajabiso maaha cujbigaas mararka qaarkood wuxuu keenaa in dembigaad uu ka weynaadaba dadkii kabaa'irta samaynaayey waxay samaynaya ku dhacaayeen oo kibirkaas iyo cujbigaas ku gelaya yaa mararka qaarkood aafo weyn kugu noqdo zinadii iyo waxaas ka daranba lama raba taas مع تحيات إخوانكم qof marka inuu ismaadiyo sax ma aha منهج أونلاين
marka qofkii walaalka ahaa inaad ugu kaalmayso sidii uu maaragtay dembigan uga soo bixi lahaa yaa wanaagsan marka annagu salaada dukan hadda astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer baan leenahay xajka marka laga soo noqonaayo suma afiidu min xaysu afaada annaas waastaqfirullaha yaa alla u leeyahy bal u fiirso acmaal waaweynaa la sameeyey haddana dembi dhaaf aa la weydiisanaysaa sababtoo ah camalka sidii la rabay oo maaragtay waajibka ahayd oo alla kaa mudnaa u samayn mayso banaadamku waa naaqis rasuulka alla alla wuxuu leeyahy fasabbix bixamdi rabbika wastaqfiru markuu maarata dacwadiisi iyo u gutay marka qofka muminka waa inuu allah uu ka cabsadaa kana cabsadaa sidoo kale makri oo quluubtuna sideedaba bayna isbaciin min asaabici araxmaan yay ku dhex jirtaa siduu doonuu quluubta alla u gegediyaa qof waxaad arkaysaa saaka muslim ahaa oo galabta ga- gaal noqonayo muslimkii oo ma- ee, kii kii gaalka ahay oo subaxii muslim isu bedelaad arkaysaa marka iyo dad waxaad arkaysaa maarata toosnaan jiray oo gadaal dambe ka halaaba taasi waxay ku- kugu bixinaysaa inaad maarata allah bariso mar walba sida rasuulka sal sl allah u baryi jiray xadiiskii saxiixa ahaa yaa muqalib alqulubi thabit qalbii calaa diiniku alla ku- alla ku baryi jiray rasuulka sal slam kan qalbiga gedgediyo qalbigayga diinta diintaada ku sug yaa rasuulka sal slam alla uu ku baryi jiray wuxuuna ku dhaaran jiray laa wa muqalibi alqulub xadiiska bukhaari baa wariyey uu ku dhaaran jiray rasuulka sal slam marka marka qofku muuminkaahi wuxuu iimaankiisa uga baqaaba inuu maaragtay eh, ka baxo meesha ama isbedelo qof marka naftiisa janno u ballan qaadi karaa ma jiro anu ahlu jannan ahay dhihi karaa ma jiro nifaaqan waa- waa- way ka baqi jireen maaragtay saxaabadu ay ka baqi jireen ibnu abi maleyka waa kii yidhi soddon saxaabadii kamid ayaan soo gaaray buu leeyahy mid walba uu naftiisa nifaaq uga baqaayo manay ku jirin saxaabadii mid dhahay anuu iimaankaygu kii jibriil iyo mikaa'iil buu la mid yahay xasan albasrina sida bukhaari u wariyey wuxuu yidhi maa khaafahu ilaa mu'min nifaaqi maba ka baqaba ilaa qof mu'mina moogiye wamaa aaminahu ilaa munaafiq kamana aamin noqdo ilaa qof munaafiqa moogiye marka qofkii mu'minkaa taacaadkii buu la yimaadaa isagoo ka baqaaya in taacadii lagu soo celiyo oo aan laga aqbalin sida aayadii aayadihii maarata suuratu ah, almu'minuun ku jiray ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waladiina hum biaayaati rabbihim yuuminuun waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun caaisha waxay tidhi ma midka waxadaaya oo zinaysanaya oo khamrada cabaaya oo markaas ka ba- maarata alla ka ka baqaya inaan laga aqbalin matalan acmaashii oo kale ama allaba ka baqaaya in la cadaabo mayuu yidhi rasuulka sal sl waa midka dukanaaya oo sadaqada la baxaaya oo soomaaya markaas haddana alla- allah ka baqaaya imaam axmed baa wariyey marka qofka muuminka ahu wanaag uu samaynaayo iyo wuxuu kulmiyey alla ka cabsi kan munaafiqaana isagoon camalkiisii toosinaynin yuu haddana aamin yahu wuxuu isu haystaa in maarata uu badbaadayo afa aaminuu makra allah falaa yaaminu makra allah ila qowm ila alqowmu alkhaasiruun makriga alla miyay ka aamin noqdaan baa allau leeyahay makriga alla kama aamin noqda ilaa qowm khaasiriina moogiye marka naftaada inaad ka raali noqoto maaha waa inaad maaratay eh, cabsataa in qalbigaadi maarata wax laga bedelo rasuulka allah wuxuu leeyahay ma adri wallahi wa ana rasuulullahi maa yufcalu bii sida bukhaari uu wariyey marka calaa kulli xaal nusuustaas way badan tahay een, waxaan u malaynaa waxaan kusoo khatimaa uun dad maaragtay een, kabaa'ir sameeyey oo haddana xuduuddii lagu oogay uu rasuulku sal slama uu ka maaragtay muujiyey in toobadooda tooba weyn ay tahay sida maacis oo kale istaqfiru limaacis buu yidhi markaas yidhahde khafar allahu limaacis rasuulku wuxuu yidhi sal sl laqad taaba towbatan buu yidhi low qusimat bayna ummatin lawasicatum toobad wuxuu keena toobad maaragtay toobad keen haddii ummad loo qaybin lahaa ku filaan lahayd uu leeyahy sida muslim uu wariyey haweeneydii marka oo kaamidiyad ahayd oo maaragtay xadu zinaa maaragtay laga fuliyana dhiiggeedi khaalid buu soo gaaray markaasuu caayey markaasaa rasulka sal sl caayadii maqla wuxuu yidhi mahlan war ka joog buy khaalidow fawaladii nafsii biyadihi laqad taaba towbatan low taabaha saaxibu maksin lagufira lahu ninkan dadka maaragtay jeedadka u taagan ee canshuurtan qasabkaa ka qaadaaya waa nin aada dembigiisu u weyn yahay waa asxaabulkabaa'irka uu ka mid yahay haddii maaragtay uu maaragtay ninkaas hadduu maaragtay toobad keeno siduu looga aqbali lahaa oo kale masalan hadduu ninkaas tooba keeni lahaa sidii maarata dembigiisa loo dhaafi lahaa yaa tanna loogu dhaaf macnaha tooba toobada ay la timid ba waxay tahay toobad aada u weyn oo ninkaasba maarata anfici lahayd waa nin aada loogu baqaayo moogta oo dembigiisa maarata aan sahal lagu dhaafay marka calaa kulli xaal saxaabadu dadka masaakiinta ee dunuubta ku dhaca shaydaanka uguma kaalmayn jira laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum bay maarata dhihi jireen hadalla nocaas o kale ku hadli jireen haa waa diiday rasulka sal slam ninkii maarata xadda laga oofin jira oo khamrada cabi jiray wuxuu yidhi wallahi ma calimtu ila anahu yuxib allah warasuula anuu maba ku ogleelina inuu alla iyo rasuul jecel yahay moogi maxabadii u marka alla iyo rasuul jeclaa asagoo khamre cabi jiray oo inta mar walba yimaado maaragtay la karbaashi jiray wuxuu leeyahay rasulka sal slm waxaan ogahay inuu allah iyo rasuul jecel yahay marka dhinacu batayda dadka qaarkood ay maaragtay ku dhaqmaan wax saxa maaha qofku waa soo noqon karaa waa isqaban karaa maaragtay qof toosan buu noqon karaa oo saalex waa runta reer koonfurta waxaa laga sheegay naargeleyto tiimbo miya haa narnadabi naarta haddaaba gelayso yani dabkii haddaaba ku dhacaysid si fiican u galay ku leeyihin waxaas wax sax maaha waa mahmah khalada waa may waxaa la rabaa haddaad ku ku dhacdo dembiga weynaa inaad ka toobad keento ha bataan dunuubtii boqol sano ku jira haddaad doonto haa bakti cunuga ka dhergina kuwa kalaa lah marka waxaas wax saxa maaha wixii dembigaa ka joog safxad cusub iyo bog cusub furo bilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xigaa waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online